bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى nabiyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعdu qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى bab التacawudi fi الصalaaةi tacawudka iyo magangalka alle subxaanahu watacaala shar laga magan galo salaada dhexdeeda xukunka kusoo arooray cadayntiisii ayuu u baab yahay wabilisnaadi qaala ahbaranaa isxaaqu bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu abu yacquub qaala ahbaranaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu can mansuurin huwa bnu lmuctamir can hilaali bni yisaafin can farwata bni nawfalin whuwa alashjaciyu alkuufiyu hiqatun qaala qultu licaa'ishata ayaan waxaan ku ihi radia allahu canha xadiثiinii bishayin wax ii sheeg kaana rasuulu llahi sal ly slama nebigu ou ahaa yadcuu bihi inuu ku ducaysanayey fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda qaalat waxay tihi nacam haah kaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhahayey allahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu ilaahu waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay shartiis camiltu aan sameeyey iyo wa min shari maa shay shartiisa lam acmal aanan samaynin marka wa min shari maa lam acmal waxay ka dhigan tahay marka taxasun iyo magangal uu ka magangelayo allah subxaanahu watacaala mustaqbalka inuu sameeyo camal xun marka wa min shari maa lam acmal waa mustaqbalka inuu ilaahay dhowro saasuu ka wadaa waxaa kaloo lagu macneeyaa min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal wixii aan sameeyey oo shar ah iyo wixii aan ka tegey wa min shari maa lam acmal macnaha waxay tahay wixii inaan sameeyo ay waajib ahayd oo aanan samaynin oo aan ka tegay sharta ka dhalatay sidaasoo kalena sindi ayaa u sharxay marka salaada dhexdeeda in isticaado iyo magangal laga sameyn karo ayuu xadiidku ay xadiidka u tusaa tarjamada iyo xadiidkana say isu mudaabaqeynayaan waa iska daahir qaala baabu nawcin aakhara nooc kale oo ducooyinka ataxiyaadka kadib la aqhriyo wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu bashaarin wahuwa bundaar can muxamadi huwa bnu jacfar almulaqbu bgundar qaala xadaanaa shucbatu wahuwa bnu اlxajaaj can ashcaa can abiihi ashcaث bnu abi shachaa weeyaan can abiihi can masruuqi can caaishaةa radia allahu canha qaalat waxay tihi sa'altu rasuula اllahi sal ly slama nabigan su-aalay can cadaabi اlqabri cadaabuulqabrigan wax ka su-aalay qaala waxau yihi nacam haa cadaabu lqabri xaqun cadaabuulqabrigu waa xaq qaalat caaishatu caaisha waxay tihi famaa ra'aytu rasuula اllahi sal l slama nebiga ma aanan arkin yusallii inuu tukanayo salaatan salaad bacdu markaa uu sidaa yidhi ka gadaale ilaa tacawada min cadaabi اlqabri ilaa wuxuu alla ka magangelaya cadaabuulqabriga wabihi qaala ahbaranaa camru bnu cuhmaan whuwa abu xafs alximsiyu saduuq qaala xadaanaa abi wahuwa cuhmaan bnu saciidi alximsiy hiqat caabid can shucaybin wahuwa shucayb bnu abi xamzata can الzuhriyi qaala ahbaranii curwaة bnu zubayr ana caaishaةa radia allahu canha ahbarathu ana rasuula اllahi sal l slm rasuulka kaana wuxuu ahaa yadcuu fi الsalaati salaada dhexdeeda inuu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri ilaah waxaan kaa magangelayaa qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika min fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa cadaabkeedan kaayaan kaa magangelayaa masiixu dajaal fitnadiisaan kaa magangelayaa wa acuudu bika min fitnati اlmaxyaa wاlmamaat waxaan kaa magangelayaa nolosha fitnadeeda iyo geerida walmamaat marka meeshan waxaa loo jeedaa cinda almamaat macnaheeda waayo marka la dhinta kadib qabrigaa la galaa qabrigana waa laga soo hadlay oo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri baa lasoo yidhi geeridan marka maxay noqonaysaa marka la dhiman rabo waa cinda almamaat cinda almamaatna qofka waa la fidneeyaa ilaahan ka magan galnay oo khaatimada iyo ayaaba ka hallawdo dadka qaarkood marka taas buu marka suu-ul khaatima ayuu rabbi ka magangelayaa subxaanahu wa tacaala ama walmamaati in lagu macneeyo markii la dhinto ka gadaalo oo dhanba allaahuma inii acuudu bika min alma'ham ilaahu waxaan kaa magangelayaa dembi yacni ismi walmaqrami iyo qaan deyn faqaala qaa'ilun mid yiraahda ayaa wuxuu yidhi maa akthara maa tastaciidu alla badanaa yacni yacni maxaa badnaysiiyey maa tastaciidu inta aad magangelaysid min almaqrami qaanta aad rabbi ka magangelaysid yacni alla badana faqaala waxa uu yidhi ina arajula qofku idaa qarima haddii uu daynoobo xadatha waa sheekaynayaa fakadaba been buu sheegayaa wa wacada waa ballan qaadayaa fa akhlafa ballantii buu ka baxayaa oo qofka haddii deyn lagu yeesho yacnii waa hadlayaa been buu sheegayaa hadduu hadlo ballan buu qaadayaa ballantii buu ka baxayaa halkan marka waxaa ku jirto isticaadooyinka nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhaahdaa nebiga wuxuu ilaahay ka magangeli jiray oo dhan marka laysu keeno waa shar shartuna imaa cuquubaatun wa imaa asbaabuhaa shar marka la yidhaha waa cuquubaat ama asbaabti cuquubada keeni lahayd xadiidkan marka labadiiba waa isku daray oo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri cadaabu lqabri waa cuquubo waay cuquubadiibuu marka alla ka magan nebiga uu alla ka magangelaya wa acuudu bika min fitnati lmasiixi dajaalna waa sabab cuquubo keeni karto waa asbaabtii wa acuudu bika min fitnati lmaxyaa walmamaat waa la mid allahuma inii acuudu bika min alma'hami walmaqram dembiga iyo deyntu labaduba cuquubay sabab u yihiin sababtoo ah dembigu hadda sidau cuquubada sabab ugu yahay waa iska caddahay isaga maqramkana nebigaa fasiray sal ll ly slama qaanta oo hadduu qofku deyn galo deyntu sababay u noqonaysaa inuu been sheego inuu ballan qaado ballantii ka baxo taasna maxay sabab usii tahayna in lays ciqaabo ayb macnaha meesha ku jiraa sidaas wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu cabdillaahi bni camaarin almawsiliy ayb wa huwa abu jacfar hiqat xaafid rawaa lahu الnasaa-iyu can اlmucaafa wa huwa almucaafa bnu cimraan alasdiy hiqat caabid faqiih can اlawsaaciyi waa imaamu ahli shaam cabdiraxmaan bnu camrin xaa waأhbaranaa caliy bnu khashrami can ciisa bni yunus wاllafdu lahu can اlawsaaciyi xadiidkan marka labada xadiid yaa iskalena midna waxaa iskale almucaafa bnu cimraan midna ciisa bnu yuunus ayaa iskale lafdiga uu soo kaxayn rabana waa lafdu ciisa bni yuunus can اlawsaaciyi can xasaana wahuwa xasaan bnu catiya can moxamed bni abi caaishata wahuwa xijaaziyun laa ba'sa bihi bukhaari baa juزu lqiraa'a uga wariyey qaala samictu abaa hurayratan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu اlahi sal l slama إda تشhهda أxaduكم midkiin hadduu atixyaadsanayo falyتacawad bالlahi min arbacin alla afar ha ka magan galo min cadaabi جahanama جahanama cadaabkeeda ilaahay ha ka magan galo wa cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa wa fitnaةi الmaxyaa wاlmamaat nolosha iyo geerida marka la dhimanayo agteeda fitnadooda wa min shari اlmasiixi الdajaal masiixu dajaal fitnadiisa ثuma yadcuu linafsihi bima badaa lahu dabadeed naftiisu u ducaynayay wixii markaa isaga u muuqdo ee uu raboodo ayuu ugu ducaynayay marka falyatacawad billaahi amarka ku jiro akharu ahlilcilmi waa amru nadbin oo haddii uu ka taga hadda uu salliga markau dhammeeyo salaamo noqsado salaadiisa taama waana sax marka waa sunno in la akriyo ducooyinkan bacdi ahlilcilmi baa waxaa laga wariyaa wax laga fahmi karo inay waajib tahay daawuus baana ka mida wiilkiisoo tukanayou arkay markaasuu wuxuu yidhi ma ilaa taxiyaadkaaga dambe rabbi ma ka magan gashay afartan maya buu yidhi kace ku celi buu yidhi salaada ayb qaala baabu nawcin aakhara min aldikri bacda atashahudi nooc kale caddayntiisiiba u baab yahay min adikri oo dikriga ka mida bacda tashahudi atexyaadka ka gadaaleh wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa alqaطaan yaxya bnu saciid can jacfar bni muxamedi can abiihi can jaabirin waa sanad marka ahlubeyt jacfar bnu moxamed bni caliy waa jacfar saadiq aabihii waa moxamed bnu caliy moxamed albaqir can jaabirin moxamed albaqirkaana arday buu jaabir u ahaaba waa ninka xadiidka sifatu xajati الnabiy sal ا l slama ka warinayo muslim xadiidkiisa ana rasuula اllahi sal ly slam rasuulka kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda bacda tashahudi atexyaadka kadib axsanu اlkalaami kalaamu اllah hadal midka ugu wanaag bad ugu yacni wanaag badan waa kalaamka alleh wa axsanu اlhadyi dariiq kan ugu wanaag badanna hadyi muxamedin sal l slam nebi moxamed dariiqiisii wey sal sl xadiidkan marka imaam axmed wuu wariyey min ariiqi yaxya bni jacfar min ariiqi yaxya ayaan ujeedaa can jacfar bni muxamed can abiihi can jaabirin laakiin wuxuu yidhi kaana yaquulu fii khubatihi kaana yaquulu fii khubatihi sidaasuuna marka uu ku badan yahay axsanu اlkalaami kalaamu اllahi waaxsanu اlhadyi hadyi muxamedi sala اllahu alayhi wasalam waxaa lagu dhahaa khudbada ee ma ahan salaada dhexdeeda ayb riwaayaadka qaarna waxay leeyahaa kaana yaquulu fii khudbatihi bacda الtashahud ashhadu an laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu markuu yidhaahdo kadib ayuu axsana اlkalaami kalaam ullahi dhihi jira ayb marka imaamu nasaa-id waxaad moodaa maadaama uu baabkan dhex keenay kaana yaquulu fii salaatihi isaga marka adkaartii salaadii buu dhex gelinayaa baabu tafiifi الsalaati salaada fududeynteeda wixii ku yimid cadayntiisiiba u baab yahay wbه qال أخبرnا أحمد بن سليمان وهو الرuhاaوي ثقة xاaفظ qال xdثnا يحيى بن آdم qال xdثnا مالك وهو بن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن xذyفة رضي الله عنه أنه رأى رجuلا nin buu arkay يصلي تukanayo فطففa waa نqsaamiyey أy في الركوuع والسuجuud رkuuعdii iyo sujuudii ayuu نqsaamiyey faqaala lahu xudayfatu xudayfa wuxuu ku yidhi mundu kam tusallii hadihi salaata mundu kam intee in la eg ayaa tusallii tukanaysay laga bilaabo hadihi salaata salaadan qaala wuxuu yidhi mundu arbaciina caaman afartan sano intii ahba qaala wuxuu yidhi xudayfa maa sallayta ma aadan tukanin mundu arbaciina caaman afartan sano intii ahaydba ma aadan tukanin walow mutta haddaad dhiman lahaydna wa anta tusallii adoo tukanayo haadihi salaata salaadan tan ah la mutta waad dhiman lahayd la mutta waad dhiman lahayd buu yidhi la mutta calaa gayri fitrati muxamedin sala allahu calayhi wasalam yacni nebi moxamed diintiisa heyrkeed korkeeda ayaad ku dhiman lahayd sala allahu calayhi wasalam huma qaala wuxuu yidhi ina rajula qofka la yukhafifu waa fududeeyaa yacnii qiyaamkuu fududeeyaa waa ay la yukhafifu lqiyaama qiraa'adii ayuu soo gaabsadaa wayutimu waa dhammaystiraa arkaantii wayuxsinu waa wanaajiyaa oo sunankiina waa la imaadaa yani hadalkan dambe wuxuu u jeedaa xudayfat bnulyamaan adigii oo salaada fududeynaya ayaa haddana dhammaystiri kartaa takfiifka iyo ma islaazimayaan iyo yacni takfiifkii ma anfinayo itmaam oo adoo salaadii fududeynaya ayaad haddana dhammaystiri kartaa wuxuu hadalkiisaan marka wuxuu tusayaa ana atakfiifa laa yunaafi ama laa yatanaafaa maca alitmaam iyadoo salaaddii la dhammaystiraayo takfiif mar haddii la yidhaha ma diidaayo in salaaddii la dhammaystiray ayb warkiisa dambe sidaas waay wuxuu ka wadaa adoon dheeraynin salaada ayaad si saxa u tukan kartaa ayb marka meeshan de walow mutta waanta tusalli hadihi salaa lamutta calaa gayri fitrati moxamed sal ll ly slam culimada oo taariku salaadka gaalaysiinaya iyo waa deliishadaan xadiidkan waxayna leeyihin maadaama ninkan salaadba aan loo xukumin wuxuu ku xukumay in uu ninkani markaa ee hadduu saa ku dhiman lahaa diintii nebi moxamed waxaan ahayn korkeedu ku dhiman lahaa laakiin waa ka caamsan tahay lamutta calaa gayri fitrati moxamedin sal ll ly slam yacnii dariiqii nebi moxamed lagu soo bixiyey iyo siduu isaga rabbi u caabudi jiray si ka duwan baad u dhima lahayd waynaa adoo u caabudaya rabbina qolooyinka kalena sidaasay dhahaan ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaya duma'niinadu inay salaada rukni ama arkaan ka mida inay tahay waayo salaaddii baa la anfiyey mar haddii iyada la waayey salaad ma tukanin buu leeyahay xudayfa xadii baabka soo socdana xadiidkiisu waa tilmaamaba qaala baabu aqali maa shaykan ugu yar oo yujzi-u gudaayo min camali salaati salaada camalkeedana ah inta ugu yar oo qofka salaada camalkeeda u gudayso wbihi qala akhbarana qtaybaة qala xadaثna اleyثu can bni cajlana can caliyi wahuwa bnu yaحya wa caliy bnu yaxya bni khalaad alanصaariy wahuwa hiqat can abihi yaxya bnu khalaad weyaan can camin lahu adeerkaa marka uu lahaa ee xadiidka uu ka warinaya waa rifaacat bnu raafic sida mubhamaadka uu ku sheegay ibnu xajar taqriibka badriyin oo bed yacni bedri loo nisbeeyo reer beder ahaa oo yacni dagaalkii beder ka qeyb qaatay annahu xadatahu wuxuu sheegay ana rajula nin dakhala almasjida ayuu soo galay fasallaa waa tukaday warasuulu llahi sal ly slam nebigana yarmuquhu oo u kuurgalayo u fiirinayo wa naxnu anaguna laa nashcuru aanan dareemaynin falamaa faraqa markuu salaadii dhammeeyey aqbala waa soo jeestay faslama calaa rasuuli llahi sal l slam nebiguu salaamay faqaala nebigu wuxuu yihi irjic laabo riwaayadka qaar baa inuu ka radiyey sheegayo faqaala wuxuu yihi irjic laabo fasalli tuko fainaka lam tusalli aduu ma aadan tukanine farajaca waa laabtay fasallaa uma aqbala ilaa rasuuli llahi sal slam faqaala wuxuu yihi irjic laabo fasalli tuko fainaka lam tusalli maratayni aw halaaan faqaala lahu rajulu ninkii wuxuu ku yidhi waladii akramaka yaa rasuula allah allihii ku maamuusay oo ku karaameeyan ku dhaaranaya rasuul allow laqad jahadtu waan dadaalay facallimnii ee ibar qaala idaa qumta haddaad istaagto turiidu salaata salaad aada doonaysid fatawada' weyse qaado fa axsin wuduu'aka weysadaada hagaaji uma istaqbil ilqiblata qiblada u jeeso fakabir allahu akbar dheh dabadeedna uma qra' dabadeed aqri xadiidkan marka wuxuu ku dara riwaayadan waxay ku dartay weyse qaad dabadeed marka qiblada u jeeso fakabir fakabir macnaheeda allahu akbar dheh waay fakabirtaas marka xanafiyada iyaga marka waxay yidhaahdeen wax kastoo ilaahay lagu weyneyn karaa salaada lagu galaa allahu akbartu shardi ma aha laakiin fakabir allahu akbar baa laga keenay un bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin allahu akbar dheh uma qra' aqri oo qiraa'adiina halkaan lama sheegin riwaayaadka qaar maa teysara adiga kuu fududaado ayay tilmaamayaan inay faatixada tahayna de axaadiid kale xadiidka cubaada iyo qeyrkiisba waa tilmaamaha uma arkac dabadeed rukuuc fadma-ina xasil raakican xaalaa tahay mid rukuucaya uma arfac xataa tactadila qaa'iman soo kor noqo ilaa aada sinaato adoo taagan uma asjud xataa tadma-ina saajidan uma arfac xataa tadma-ina qaacidan uma asjud xataa tadma-ina saajidan uma arfac uma afcal kadalika yeel xataa tafruqa min salaatika ilaa aada salaadaadii dhammayso xadiidkan marka sida uu nasaa-i baabeeyey inta ugu yar ee qofku salaad camalka salaada ay ugu ansaxayso ayuu tarjamo ka dhigtay ibnu daqiiq ilciid baana wuxuu leeyahay xadiidkan culimo badan ama fuqaho badan waxay ka qaateen wixii xadiidkan lagu sheegay arkaan salaada arkaanteeda xadiidkan inay waxii lagu sheegay inuu rukni noqonayo laakiin ibnu daqiiq isaga wuxuu yidhi in rukni laga dhigaa laba shay bay u baahan tahay horta duruqda xadiidkan in la jamciyo waayo laba saxaabi baana xadiidkan sideedaba warisay rifaacat bnu raafic iyo abu hureyra marka duruqdiisa marka la jamciyo ee la isku soo ururiyo ayaa waxaa la ogaan karaa horta wixii lagu sheegay iyo waxaan lagu sheegin taas waa tallaabo tallaabada kale waxay tahay axaadiidta kale in lagu fiiriyo oo wixii isaga aan lagu sheegin oo xadiid kale wujuubkiisa uu caddeeyey waa in arkaantii lagu soo daro oo kan keliya aan lagu gaabsanin dayib wixii isaga lagu sheegay oo qariino kale ay jirto ee waajibnimada ama rugninimada ka sarfinaysana la arko intaa marka la isu geeyaa xadiidkan marka wixii loo baabeeyey iyo laga qaadan karaa waxyaabaha masalan aan lagu sheegin mutafaqana lagu yahay waxaaba ka mida niyada oo xadiidkani niyada uma tacarudin ayb waxyaabaha kale waxaa ka mida tashahudul akhiirkii laguma sheegin inkastoo laysku khilaafsan yahay tashahudul akhiirka akhrintiisa waayo akhrintiisa xanafiyada oo kale rukni uma arkaan ayb salaantii laguma sheegin salligii laguma sheegin waxyaaba marka meelo kale wujuubkooda laga soo qaatay baa jiro isaga aan lagu sheegin dhexdiisa ayb wbihi qaala akbaranaa suweyd bnu nasri qaala akbaranaa cabdullahi bn اlmubaarak can dawuuda bni qays qala xadaanii caliy bnu yaxya bni khalaad bni raafic bni maliki اlansaariy qala xadaanii abi can camin lahu badriy qaala kuntu maca rasuuli اllahi sal l slm ayaan ahaa jaalisan fi lmasjidi mid fadhiya masaajidka dhexdiisa fadakala rajulu nin baa soo galay ninkaana khalaad bnu raafic baa la dhihi jiray rifaacu la dhashay fasallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukaday uma jaءa fasalama calى الnabiy sal ly slam waqad kana nabiyu sal ly slam yarmuquhu fii salaatihi waa fiirinaya waa u kuurgalayay nebiga salaadiisa faradda calayhi الsalaama salaantii buu ka radiyey uma qaala lahu irjic fasalli fainaka lam tusalli farajaca fasallaa uma jaءa fasalama calى الnabiy sal ly slam faradda calayhi الsalaam uma qaala lahu irjic fasalli fainaka lam tusalli xata kana cinda الثaaliثaةi aw الraabica faqaala wuxuu yidhi waladii anzala calayka alkitaaba allihii kitaabka kugu soo dejiyaan ku dhaartay laqad jahadtu waan dadaalay waxarastu waa dadaalay fa arinii itus wacallimnii ibar qaala idaa aradta haddaad doonto an tusalliya inaad tukatid fatawada' fa axsin wuduu'aka uma istaqbil ilqiblata fakabir uma qra' uma arkac xataa tadma'ina raakican uma arfac xataa tactadila qaa'iman uma asjud xataa tadma'ina saajida uma arfac xataa tadma'ina qaacida uma asjud xataa tadma'ina saajida uma arfac faidaa atmamta salaataka haddaad dhammayso calaa haadaa sidan ku dhammayso faqad tammad way taam noqotay alahaan miyay ku egtay hal ragcou tusay laakiin tashahudkii baa dhiman fadhigii tashahudka aqrintiisii salligii salaantii waman taqasta waxaad ka nuqsaamisa min hada kan fainamaa tantaqisuhu min salaatika wixii aad ka nuqsaamisa intaana salaadaadii unbaad ka nuqsaamisay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya can saciidi can qataada can zuraarata bni awfa can sacdi bni hishaamin qaala qultu yaa uma almu'miniin ambi-iinii iiga waran oo ii sheeg can witri rasuulillahi sal l slam nabiga witrigiisa ayb qaalat waxay tihi kunnaa waxaanu ahay nuciddu lahu inaan u diyaarinayna nebiga siwaakahu cadaygiisa iyo wa tahuurahu biyihii u ku dahaaro qaadan lahaa yacnii weysadiisii fayabcahuhu llaahu ilaahay waa kicinayay limaa shaaa wixii uu doono yani waqtigii uu doono an yabcahahu inuu kiciyo oo min alleyli ah fayastaaku waa cadayanaya wayatawada' waa weyse qaadanaya wayusallii hamaani rakacaatin sideed ragco ayuu tukanayay laa yajlisu fiihinna xaal uunan fariisanaynin dhexdooda ilaa cinda athaaminati midda sideedaad ma ahani agteeda fayajlisu waa fariisanayay fayadkuru اllaha caza wajala wayadcuu xadiidkan marka tarjamada iyo xadiidkan say isu mudaabaqeynayaan tarjamadu waxay leedahay aqalu maa yujziu min camali الsalaa inta ugu yaray salaad camalkeed gudi karto halkana witir iyo salaado kalau ka hadlay yacnii iyo wuxuu sheegay sideed ragco inuu nebiga ku fariistay midda sideedaad mudaabaqadu marka waxay ku waxay ka imaaneysaa in laba ragco kastaa la atixiyaadsada laasim ma aha oo haddii marka salaad afara aad tukanaysid ragco oo ay tahay maalan salaad sunno oo afar maalan duhurka afarta ka horeyso ayuu qofku rabaa inuu tukado inaad midda labaad ku fadhiisato qasab ma aha laasimna ma aha tan ugu danbeysa haddaad ku ataxiyaadsato salaamo noqsato sax waay waayo nebiga sideed ragco isku xijiye sunno ah midda sideedaadu ku ataxiyaadsaday marka laba kastaa laasim ma aha aqalu maa yujzi marka haddaad afar ragco tukanaysid ama sideed ama toban aad tukanaysid iyo hal witira oo kale tobanka waa israaci kartaa midda ugu danbeysaadna ku fadhiisan kartaa ee inaad marka yani aqalu maa yujzi intaasay noqon kartaa marka ayb qaala baabu salaami salaamtii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn ismaaciil bn ibraahim qala xadaanaa sulaymaan bnu dawuud alhaashimiyu qala xadaanaa ibraahimu wahuwa bnu sacdi qala xadaanii cabdullahi bnu jacfar can ismaaciil bni muxamed wahuwa ismaaciil bn mxamed bni sacdi bni abi waqaas qala xadaana waa hiqat bukhaari iyaa u wariyo iyo muslim iyo abu dawud iyo tirmidi iyo nasaa-i qaala xadaanii caamiru bnu sacdin adeerkiisuu ka warina can abiihi ana rasuula اllahi sal l slm kaana yusalimu can yamiinihi wacan yasaarihi nebiga wuxuu u salaamo noqsan jiray midigtiisa iyo bidixdiisa wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa abu caamirin alcaqadiyu qala xadaanaa cabdullahi bnu jacfarin almahramiy can ismaaciila bni mxamed bni sacdin can caamir bni sacdin can sacdin qaala kuntu araa rasuula اllahi sal l slam waxaan ahaa inaan nebiga arki jiray yusalimu can yamiinihi wacan yasaarihi xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu khadihi axaadiidta marka tasliimataynka yani muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ayaa aada u wariyey bukhaari axaadiidu tasliimatayn ma warinin isagana xadiid sariix ay ku tahay laba salaamo noqsi ma warinin bukhaari muslim baa saxiixeynka ka wariyey iyo asxaabu sunan ayb salaantu inay laba tahayna akharu ahlilcilmi sidaasay ku tageen laba salaamo noqsi ayb ma laga yareyn karaa oo hal ma laga dhigi karaa war badan baa ku jira wax xadiida oo ku ansaxay oo saxiix ahna xaafid alcuqayli iyo cali bn اlmadini iyo a'imo badan waxay leeyihiin imaam axmed laftiisa iyo wax ku ansaxay oo yacnii saxiix ah oo ka nabad galay dacfi ma jiro oo nebiga ka soo arooray sal l slam waxaan ujeednaa xadiid marfuuca saxaabada iyagu way isku khilaafeen dabcan ibnu cumar iyo aad waxaa looga wariyey hal tasliima inuu samey jiray iyo caa-isha iyo dhowr saxaabi baa sidaas laga wariyey culimada marka labada tasliima qabaanna iyagu marka hal salaamo noqsi inay gudayso way qabeen laba jeer baa la salaamo noqsanaa markay leeyihiin hal tasliima hadduu sameeyo salaadda waa looga bixi karaa waana ku filan tahay bay leeyihiin labada tasliima marka waa sida afdalka ah ee sunnaduna marka ay ku timid ee nebigu ma ka timid mase waayo waxaa laga hadlaya ayb imaamu shaafici isaga qowl qadiima oo waxaa jiro halka salaamo noqsi uu sheegayo inay ku filanta in yacnii hal tasliima keliya un la sameynayo jadiidkuna waxaa weeyaan in laba la sameeyo sida sunnada afdalka ah hal waa looga baxaa mid kale inuu ku daro qadiimku laakiin saxaabadaasuu waafaqaha ibnu cumar iyo jadiidkiina saxaabo kaloo badan buu waafaqaha isagana qowl waxaa la sheegay qadiim ah waqiila waxaana la yidhi arabiic bnu sulaymaana shaafici ka wariyeyna waa jiraa oo tafsiil uu ku jiro oo shaafici uu leeyahay hadday jamaacadu yar tahay laqad iyo qaylana meesha aynan oolin hal marow salaamo noqsana hadday badan yihiinna laba jeer ama laqad iyo qayla iyo ay jirtana laba jeer uu salaamo noqsanaya tafsiilkaasna marka waxaa la yidhi qiila waxaa ka wariyey rabiic marka hadduu rabiic ka wariyey muxuu noqonaa jadiid aqwaasha jadiidka mid kamid oo noqona waqiila waxaa la yidhi waa qowl qadiimana waa la yidhi ibnu rajab sidaasuu tilmaamay fatxulbaariga qaala marka imaam axmed isaga waxaa laga wariyaa riwaayaad badan buu leeyahay tadawuca inuu hal uga bixi karo salaada sunnada iyo faradka laakiin mayuu leeyahay ee sida mashhuurka xanaabilada agtooda hadda ka ahna waxay tahay salaada sideedaba labada salaamo noqsiyaa looga baxaa xanaabilada agtooda oo waxay leeyihiin midda koowaad weli salaadiiu ku jiraa qofka waa inuu midda labaadna la imaado markuu midda labaad la imaado ayuu ka baxay salaada ayb marka meeshaas marka mas-alaa ku dhisnaan karto masbuuqa marka uu imaamku assalaamu calaykum waraxmat ullah uu yidhi hal salaamo noqsi uu sameeyo haddii uu kaco ka waran marka iyadoo tii labaad uunan samaynin xanaabilada iyaga waxay leeyihin maya salaadiisa waa mutaabacadiibuu kharibay imaamkii oon ka bixin oo asaga ka istaagay meesha walidaalika shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin hal salaamo noqsi haddii uu salaamo noqsado waa kici karaa laakiin waxaa fiican midda labaadna inuu sameeyo uu sugo khuruujan can ilkhilaaf si khilaafkan xanaabilada looga baxo qofka uu uga baxo labada markuu salaamo noqsado iska kac ka bacdi qaala baabu mowdici اlyadayni cinda salaam salaamo noqsiga ee labada gacmood booskooda cinda salaam xagee la dhigaa wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur qala xadaثna abu nuعaym whuwa اlfadl bn dukayn can miscari can cubayd اllahi bn اlqibطiyة qala samictu jaabir bna samurata yaqulu kuna ida salayna khalfa الnabiy sal ا l slama hadaan nabiga gadaashiisa ku tukanayno qulnaa asalaamu عalaykum asalaamu عalaykum waashaara miscaru biyadihi buu ku ishaaray can yamiinihi wacan shimaalihi faqaala maa baalu haؤulaaءi kuwan xaalkoodu waa maxay aladiina yarmuuna biaydihim gacmahooda ku ganayo kaanahaa sidii iyada oo adnaabu lkhayli fardo sayntood oo kalaa a shumsi ee didsan amaa yakfii miyounan ku filnayn an yadaca yadahu gacantiisa inuu yeelo calaa fakhidihi inuu dhigo boodadiisa korkeeda huma yusallimu calaa akhiihi can yamiinihi dabadeed uu salaamo walaalkii midigta xaggeesa ka jiro wa can shimaalihi bidixiisa labadii tasliimana waa ku jirtaa gacanta meesha la dhigaayana waa bowdada la dhaqdhaqaajin maayo waana soo marnay xadiidkan qaala baabun kayfa asalaamu cala alyamiini sidee bay noqonaysaa salaanta midigta loo salaamo noqsanayo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa mucaadu bnu mucaadin qaala xadaanaa zuhayrun can abi isxaaqa can cabdiraxmaan bn اlswad can اlswad wacalqamata can cabdillaahi qaala ra-aytu rasuul اllahi sal l slam nabigaan arkay yukabiru isagoo kibaaranayo fii kulli khafdin wa rafcin mar kastau hoos u foorarsanaya iyo u kor noqonayo waqiyaamin waqucuudin istaag iyo fadhi kasto wayusalimu can yamiinihi wacan shimaalihi ayuu u salaamo noqsanayay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah demeeqa xadiiaan haynaa oo labada tasliim sheegaya sacd bn abi waqaas jaabir bni samura iyo xadiid cabdillahi bni mascuud xadiidkan ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu yihi waqad ikhtulifa fii isnaadihi waa la ysku khilaafay calaa abi isxaaq calaa aqwaalin kahiira aqwaal badan wa fii rafcihi wa waqfihi mowquufnimadiisa iyoiyo marfuucnimadiisa wakana shucbatu yunkiru an yakuuna marfuucan shucba waa diidi jiray xadiidkan inuu marfuuc yahay wabihi qaala akhbarana alxasan bnu muxamedi الzacfaraaniyu can xajaaji qaala qaala bnu jurayj can xajaajin qaala ibnu jurayji qaala ibnu jurayj wuxuu yihi akhbaranaa cmr bnu yaxya can mxamed bn yaxya bn xabaan can camihi waasic anahu sa'la cabdاllahi bni cumar radi allahu canhuma can salaati rasuuli اllahi sal l slam uu su-aalay faqaala allahu akbar kulamaa wadaca allahu akbar kulamaa rafaca mar walbou hoos u foorarsanayay mar walbou kor noqonaya allahu akbar buu dhahaya uma yaquulu dabadeed wuxuu dhahaya assalaamu calaykum waraxmat ullah can yamiinihi assalaamu calaykum can yasaarihi ayb xadiidkan ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu yihi wahada isnaadun jayid xadiidkan isnaadkiisu waa jayid marka ibnu cumar waayo kana ogooda laba tasliimuuna sheegay qaala ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar wuxuu yihi huwa isnaadun madaniyun saxiixun ilaa anahu yucallu laakiin waxaa lagu cileeyaa biana bna cumara kaana yusallimu tasliimata waaxida ibnu cumar hal mar buu salaamo noqso jiray fakayfa yarwii hada can الnabiyi sal l slama uma yukhaalifuhu sideebuu intuu nebiga laba salaan ka wariyo asaga haddana oo u khilaafa weliba kaana buu cabiray ogoh ibnu cumar wuxuu ahaa inuu hal salaamo noqso samey jiray haddii nebigu marka uu leeyahay xadiid marka nebigu uu ka haayo haddii uu jiro laba salaamo noqsi sheegayo sideebuu isaga u khilaafayaa marka sidan oo kalena marar badan imaam axmed waxbuu ku cileeyaa saxaabigii masalan xadiid baa ka yimid camalkiisuna uu khilaafsan yahay weliba khilaaf oo hal mar ama laba mar ma aha wax mudarid camal waayo waxay tusee buu leeyahay marka xadiidkaas saxaabigaas in rafcigiisa ama nebiga xaggiisa lo cilla un inay ku jirto qaar baa marka saa u cilayo oo marka waxay ka dhigaan sidaas marka min al cilal cilalka axaadiidta aan loo yani ama cilalka axaadiidta lagu xadiidka lagu cileeyo ayay ku daraan marka taas oo kale bayhaqi laftiisu waa sheegay isnaadkiisu in khilaaf ku jiro laakinahu rajaxa sixatahu laakiin wuxuu rajaxay sixadiisa ayb marka ibnulmadini iyo ahram iyo cuqayli iyana sidaan sheegaya daaya iyaga xadiid marfuuca oo hal tasliima kusoo arooray ma jiray dheheen xadiidkan marka waxuu kaloo tilmaamay midigta in assalaamu calaykum waraxmat ullah loo dhahaayo bidixdana assalaamu calaykum lagu gaabsan karo qaala baabun kayfa asalaamu cala ashimaali salaamtu sidee bay noqonay bidixda loogu salaamo noqsanayaa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulcasiis yacni daraawardiy can camr bni yaxya can moxamed bni yaxya can camihi waasic bni xabbaan qaala qultu libni cumara ahbirnii can salaati rasuuli illahi sal l slm kayfa kaanat qaala fadakara takbiira takbiirtii buu sheegay qaala wuxuu yidhi yacnii wadakara assalaamu calaykum waraxmat ullah can yamiinihi assalaamu calaykum can yasaarihi xadiidkii haddoo kale wabihi qaala ahbaranaa zayd bnu akhzam can ibni daawuuda yacni cabdاllahi bna daawuud alkhuraybiy ayuu u jeedaa can caliy bni saalixin can abi isxaaqa can abilaxwas can cabdillaahi can الnabiy sal l slama qaala kaanii anduru ilaa bayaadi khadihi can yamiinihi waxaad moodeysaa inaan arkaayo oon u jeedo daankiisa ama dhabankiisa cadaantiisa dhanka yani can yamiinihi midigtiisa assalaamu calaykum waraxmat ullah uu leeyahay wacan yasaarihina assalaamu calaykum waraxmat ullah afdalka marka sidaan waay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah marmar marka waxaa la sameyn jiray assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu assalaamu calaykum waraxmat ullah bidix waxaa kaloo jirtay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum laakiin labadaas dambe ma badnayn waxaa aada u badnaa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah ayb camalkuna hadda saas u badan yahay muslimiinta marka marmar in sidaanna la yeelo waa bannaan tahay marna sidan kalena ma in laga taga maaha assalaamu calaykum waay shadada iyo aliflaamta in laga taga maaha assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah dadka qaarkood waaba salaada waaba hallaabeen salaamu calaykum salaamu calaykum hadduu yidhaahdo salaan lama imaaninba qofkaas soo maahna baabkan salaamun calaykum waa lagu salaami karaa qof laakiin middan oo salaada assalaamu calaykum in la yidhaahdo ayb marka tasliimtoodu marka qeybahaasay u qeybsantaa saddexdan marka labadan marka assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah ayaa badnayd kuwan kale marka marmar in la sameeyaa iyaduna waa fiican tahay si dadku u bartaan ayb marka daankiisa caddaantiisaan arkayana waxay ku tusaysaa inuu si fiican u jalleecinayay yacni qoorta oo qoortii marka ilaa dadka gadaashiisa ay arkayaan nabiga sal ll ly slam dhabankiisa ay arki jireen wa bihi qaala akhbaranii muxamed bnu aadam whuwa الjuhaniyu can cmar bni cubaydi wahuwa bnu abi umaya aلطanaafisiy saduuq can abi isxaaqa can abi laxwas can cabdillaahi qaala kana rasuulu lahi sal l slam yusalimu can yamiinihi xataa yabduwa bayaadu khadihi wacan yasaarihi xataa yabduwa bayaadu khadihi ilaa uu muuqdo ayb waxaa kaloo la wariyey ibnu xajarna buluqulmaraamka nusakiisu isaga badan yihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kila aljaanibeyn abu daawuud buuna u nisbeeyey culummada qaar baa waxay yidhaahdeen riwaayaadkiisa qaar ka mid ah ama nusakha qaar ka mida ayay ku jiraan ama kutub kale oo xadiid ayay ku soo aroortay oo barakaatuhu oo labada dhinac ah risaalo yar ayaa wuxuu ka qoray shaarixa nasaa-iga wadaadkan yacnii maxamed cali aadam alethoobiya rafculgheyn miyaa uu ku magacaabay risaalo yaraa jiri jirtay rafculgheyn uu ku magacaabayo masalada uga hadlayo ou sugaayo wa barakaatuhu kila aljaanibeyn ou sugaayo xufaad badanna kila aljaanibeyn oo barakaatuhu way sheegeen dabcan hadda maahan wax hal qof ama wahmi saas oo kale ka galay laakiin buluuqa laftiisa u baahan in nusakhiisa aada loo fiiriya bal inay kulli ku wada jiraan oo barakaatuhuda labada dhinac ayb xataa yuraa bayaadu khadihi min haahunaa wa bayaadu khadihi min haahunaa wbihi qala akhbaranii cmr bnu caliyi qala xadaana cabdالرaحman can sufyaan can abi isxaaq can abi laxwas can cabdillaahi can الnabiy sal ly slam anahu kana yuslim can yamiinihi wacan yasaarihi aلsalaamu عalaykum wraxmat اllah aلsalaamu عalaykum wraxmat اllah xataa yuraa bayaadu khadihi min haahuna wabayaadu khadihi min haahuna wbihi qala akhbarana ibrahim bn yacquub qala xadaana cali bn اlxasan bni shaqiiq qala akhbarana اlxuseyn bnu waaqid qala xadaana abu isxaaq can calqamta wاlأswad wabilaxwas qaluu xadaana bnu mascuudi ana rasuula اlahi sal l slm kana yuslim can yamiinihi asalaamu calaykum waraxmat اllah xataa yuraa bayaadu khadihi اlayman wacan yasaarihi asalaamu calaykum waraxmat اllah xataa yuraa bayaadu khadihi اlaysar qaala baabu salaami bilyadayni labada gacmood lagu salaamo noqsado wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan qala xadaana cubaydullahi bnu muusa qala xadaana israa'iil can furaatin اlqazaaz huwa furaat bnu abi cabdالraxman iqat rawa lh asxaabu اlkutub الsita can cubayd اllahi whuwa bnu اlqibطiya can jaabir bni samura qaala salaytu maca rasuuli اlah sal slam fakuna ida salamna qulna baydina aلsalaamu عalaykum aلsalaamu عalaykum qala fanadara ilayna rasuulu اllahi sal slam faqaala ma shaأnukm tushiiruuna baydiikum kaanaha adnaabu khayli shumsin ida salama axadukum falyaltafit ilaa saaxibihi ha milicsada walaa yuumi biyadihi gacantiisa younan ku ishaarin qaala ba waa soo marnay xadiidkan baabu tasliimi اlma'muumi xiina yusalimu اlimaam ma'muumka salaamo noqsigiisa marka uu imaamku salaamo noqsado marka uu imaamku salaamo noqsanayo wabihi qaala akhbaranaa marka imaam ma'muumku goormuu salaamo noqsanayo wuxuu leeyay markuu imaamku salaamo noqsanayo wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bn اlmubaarak can macmarin can الzuhriyi anahu akhbarahu qala akhbaranii maxmuud bnu rabiic qaala samictu citbaana bna malikin yaquul kuntu usalii biqowmii qowmkaygan tujin jiray bibani bani salim reer bani salim faataytu rasuula اllahi sal l slam aan u imid faqultu inii qad ankartu basarii aragaygii waan inkiray waina suyuula daadadkuna taxuulu beynii wa beyna masjidi qowmii aniga iyo qoomkayga masaajidkooda ayayna kala teedaysaa falow wadidtu waxaan jeclaystay annaka ji'ta inaad timaado fasallayta fii beyti aa ku tukatid makaanan meel atakhiduhu masjidan aan ka dhigto qaala nabiyu sal l slam sa afcalu in shaa allah waan samayn doonaa buu yidhi facaddaa calaya rasuulu llahi sal l slam nabigaa iisoo tillaabsaday wa abuu bakrin radia allaahu canhu macahu ou la jiro bacdama shtadan fahadaamaa idiin dhigan haa sax cafwan anaa faqadaa calaya rasuulu llahi sal l slam nabigaa igu soo kallahay wa abuu bakrin radia allaahu canhuna macahu ou la jiro bacdama shtada nahaaru maalintu markay kululaatay fasta'dana nabiyu sal l slam nabiga ayaa idin dalbaday faadintu lahu aan u idmin falam yejlis ma fariisanin xataa qaala ayna tuxibu an usaliya min beytika xaggaad jeceshaa inaan gurigaaga kaaga tukado muhimadii loo wacay baa taas ahaydba marka iyadoo hormariyay nabiga sal l slam anas iyo markay u waceen oo guriga ay cunto nebiga ugu waceen martiqaadna cuntadiibuu cunay kadib uu salaada u tukaday mar walbaa wixii markaas dantu ay tahay baa laga bilaaba fa ashartu lahu ila almakaani meeshii baan u ishaaray aladii axbabtu aan jeclaystay an yusalliya fiihi inuu ku tukado faqaama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa kacay wasafafnaa khalfahu gadaashiisaan safanay uma sallama waa salaamo noqsaday wasallamnaa anaguna waan salaamo noqsannay xiina sallama markuu salaamo noqsaday daahirka xadiidkan waxaad moodaa inay la salaamo noqsadeen lafdiga xiina sida uu keenaya liana alxiina macnaahu lwaqtu wasallamnaa xiina sallama waqta salaamihi waa moogtahay daahirku marka inay isla muqaaranoodeen baad moodeysaa ibnu rajab wuxuu yihi fadaahiru lafdi yaqtadii ana salaamahum kaana fii waqti salaamihi muqaarinan lahu walaysa hada huwa almuraada muraadka sidaas ma ahan laakiin wallahu aclam wainama almuraadu muraadku waxaa weeyaan anahum sallamuu caqiiba salaamihi salaamo noqsigiisay la cirbiyeen markuu salaamo noqsaday hore ka salaamo noqsadeen min gayri ta'ahurin canhu iyagoon ka daba marinba oo aan yacnii ka aan ka daahin wa cabara can dalika wuxuu ka cabiray marka sidaas biitixaadi alwaqti waalxiini wuxuu ka cab marka cibaarada tajawus baa ku jiro itixaadu alxiin waalwaqti buu ka cabiray wuxuuna rabaa ma dahdaahin inuu dhaho markuu salaamo noqsadayba waa salaamana ma daahinba anaga kama dahdaahin buu rabaa inuu dhaho fa ina tacaaquba tacaaqubku shabiihun bitaqaaruni hadda fa'da iyo humada marka laga kala hadlaayo fa'da maxay keenaya tacaaqub soo maha tacqiib yani shaygan markau dhacay waa ka daba dhacay waayo kanna ka daba dhacaasi marka wuxuu shabahaa soo maha sida inay isla dheheenaaba loo malaynayo macnaha meesha yaalla marka taas ayb wa huwa almuraadu wallahu aclam buu yidhi marka markaas wuxuu ku kabay huma min almarwiyi can ibni cumara wagayrihi min asalaf waxaa shayga laga wariyey waxa uu yahay fi salaami looga wariyey maca alimaami imaamka inay la salaamo noqsadaan waxaa la wariyey waanahum araaduu bilmaciyati maciyadaa marka waxay u jeedaan altacaaqub duuna ataqaarun yani saxaabada camalkooda iyo dhaqankoodii iyo yaa waxaa laga fahmay buu leeyahay taqaarun inaynan inay yani inaynan ujeedine tacaaqub ay u jeedaan oo iyagii markuu salaamo noqsada imaamka ayay hore ka salaamo noqsan jireen mas'ala marka halkan kasoo baxayso waxay tahay in la daaha ka waran marka oo qofkii uu iskaga daaha taxiyaadkii ducadii iyo iskaga daaho oo iska sii ducaysto markuu salaamo noqsado kadib waa masale marka fuqahadu isku khilaafsan yihiin shaaficiyada iyaga agtooda waxaa macmuulka ah ama ay yidhaahdaan mutaabacadu waa go-eysaa mar hadday mutaabacada salaamo noqsiga ku go-do qofkan waa iska ducayso karaa bay leeyihiin laakiin ibnu rajab saasoo ay tahay wuxuu keenayaa mukhtasar albuwaydi yani waxaan ujeedaa buwaydi sida shaafici uu ka wariyey mukhtasar buwaydi ayuu wuxuu ka sheegay shaafici isaga inuu leeyahay markuu imaamku salaamo noqsado oo labada tasliimo ou la imaado ma'muumku inuu salaamo noqsado marka wuxuu leeyahy nasu shaafici haddii sidaas uu yahay saxaabaduna saas ay ahaayeenoo ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo la wariyey bal ibnu mascuud waa diidi jiray in layska daaho oo wuxuu dhihi jiray imaamka raac oo tasliimta lafteeda imaamka ku raac u dhihi jiray haddii marka mansuusu shaafici la helo isaga in la raacaa marka roon madhabta qofkii raacaya salaamo noqsigaasi marka imaamku labada markuu dhammeeyo salaamo noqsiga qofkiina hore u baxo haddii marka waxaa laga hadlayo khilaafka uu ku jirana waa halkee waa meeshii adiga inaad fadhiisato kuu bannaanayd waay nacam meel aan adiga fadhi kuu ahayn haddaad iskaga daba martood iska fadhiso salaaddii baaba buraysaba nacam maalan masbuuq baad ahayd hal ragcaad imaamka la soo haleeshay atixiyaadkii baad fadhiisatay atixiyaadkaas adiga kuuma ahan fadhi meeshaas ragcada koowaad fadhi kuuma aha laakiin maxaa u fadhiisatay liajli lmutaabaca ee hadday dhammaato maxaa u fadhisaa marka mutaabacana uma fadhisid adigiina fadhi kuuma aha fuqahadu marka waxay leeyiin qofkii wax wax yaqaano caalim ah oo weliba u qasdayo caamid ah waa ka buraya salaada waayo salaadiisii meelaan fadhi u ahayn bau fadhiyaa cidou raacayana male waa inuu markiiba hore ka boodo xataa haddaad atixiyaad ku dhex jirtay ha dhamaystirin hore u kac waayo adiga meeshaan imaamka dartiis unbaad u fadhisay fadhi kuuma aha ayb qofka kale laakiin dee jahli iyo waa laysaga cudur daaran ayb dad laakiin waxaad arkaysaa inta yacni dad culamo ku tirsan ama ku tirsan yacni wax akris iyo lagu tago oo waxaad arkaysaa marka uun meeshii aan fadhi u ahayn uu iska fadhiyaa adkaartii wuxuu aqrinaa marka dambe atixiyaadkii ka dambeysay iyo iska wadaa meeshiina fadhi uma ahan marka sax ma ahan saas hadhow yaa daliil laga raboonayo kula tahay haddii ninkaa la yidhaha war hore ka kac maxaa daliil uu ku leeyahay war war fuqaha iyaad ii keenaysa ayuu ku leeyahay madaahibta iiga dhaaf isaga calaa ayi madhabin oo ku socdaa madhab calaa ayi madhab imaamkii salaam waa salaamo noqsaday atixiyaad kuuma aha adiga meesha adaa lagaa rabaa waxaa u fadhisa inaad keenta laakiin zaman iska mafaahiimta isbedeshay iska waaya nacam qofka dhar culumo iska qaadanaa khalaas waay nacam waa gacantou marka wuxuu ku dhigaa asaa gacanta ku haysto wuxuu ku fadwoo lahay iyo wuxuu ku warami lahaa hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih